أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa galabta dagaal kula wareegay deegaanka waniileh ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud dowladda xabashida itoobiya ayaa bilowday olole ka dhan ah haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan dalkaas askarta xabashida itoobiya ayaa dad shacab ah ku afduubtay degmada qansax dheereh ee wilaayada baay tartan aqooneed dhiiragelin ah ayaa loo qabtay ardayda machadka qurdubah faraciisa deegaanka show ee wilaayada hiiraan guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tagay goobaha waxbarashada ah ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa galabta dagaal kula wareegay deegaanka waniileh ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ciidamada mujaahidiinta ayaa galabta dagaal xoogan kadib si buuxda ula wareegay gacankuheynta deegaanka waniileh ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud halkaas oo muddooyinkii dambe ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa allah fadligii lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta geesiyada tawxiidka ayaana si buuxda ula wareegay saldhigga khasaare xoogan ayaana gaartay cadowga allaah ee murtadiinta ah dhanka kale waxaa xog dheeraad ah laga helayaa dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay duleedka degmada buulaburdeh ee wilaayada hiiraan askarta murtadiinta ee dagaalkii maanta lagu dilay ayaa waxay tiradooda gaartay shan askari oo murtadiin ah iyadoona dagaalkaas lagu dhaawacay labo askari ah oo isla maleeshiyaadka riddada ah wixii faahfaahin ah ee kusoo kordha weeraradii maanta ka kala dhacay wilaayaadka galgaduud iyo hiiraan ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka hafaafreebka wararka ah ee caawa insha allah dowladda xabashida itoobiya ayaa bilowday olole ka dhan ah haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan dalkaas nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixintaasi inoo si ambaqaadaya dowladda silibiyadda itoobiya ayaa bilowday olole xooggan oo ka dhan ah dumarka muslimaadka ah kaasoo looga dhigayo xijaabka sharciga ah ee ay xiran yihiin gobolka tigreega ee dhaca waqooyiga dalkaasi ayaa laga soo warinayaa dhacdooyin xanuun badan oo lagu beegsanayo gabdhaha muslimaadka ah iyadoo loo diiday inay xijaabka ku aadaan goobaha waxbarashada maamulka fadhigiisu yahay magaalada maqalla ee xarunta gobolka tigreega ee hoos tagta dowladda itoobiya oo adeegsanaya awood ayaa xijaabka xoog kaga dhigaya gabdhaha ku aadaya dugsiyada iyagoo xitaa kula kacaya jirdil iyo handadaad warbixin ay daabacday mid ka mid ah warbaahinada reer galbeedka ayaa soo bandhigtay xiqdiga gaamurey ee ay gaalada nasaarada u qabaan dadka muslimiinta ah iyo dhibaatada ay wajahayaan ee ka socda waqooyiga itoobiya tani ayaa sababtay in boqolaal dumar ah ay ka haraan goobaha waxbarashada mid ka mid a gabdhaha wax ka baran jiray madaarista ee waxbarashada isaga hartay ayaa tiri tegitaanka iskuulka xilligan waa cabsi booliska waxay xiraan oo ay handadaan ardayda muslimiinta ah ee xiran xijaabka dhammaan iskuullada dhan gabar maskeel oo ah mid ka mid ah macallimiinta kiristanka ah ee wax ka dhiga magaalada aksom ayaa isagoo difaacaya sababta ay dumarka muslimaadka ah xijaabka uga dhigan yiri iskuulladu ma aha goobaha diinta ama siyaasadda wuxuuna intaasi ku daray inaan ardayda loo ogolayn inay iskuulka soo geliyaan calaamado ama dhar diimeed taasoo uu ku tilmaamay siyaasad soo jirtay tobnaan sano ka hor bayaan ka soo baxay golaha muslimiinta etoobiya ayaa looga hadlay waxayna ku tilmaameen inay tahay olole ka dhan ah dadka muslimiinta ah wasaaradda waxbarashada dowladda kaafiradda etoobiya ayaana diiday inay wax ka qabato falalkan ka dhanka xijaabka ee uu wado maamulka gobolka tigre taa cagsigeedana ay ku taageertay mahadsanid abusheyba askarta xabashida itoobiya ayaa dad shacab ah ku afduubtay degmada qansax dheere ee wilaayada baay abuxasan ayaa inoo haya warbixinta warkaasi bulshada muslimiinta ee ku nool degmooyinka cadowga uu kaga sugan yahay wilaayada baay waxay mar weliba la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan oo cadowga ay u geysanayaan dhibaatooyinka ugu badan waxay bulshada kala kulmayaan ciidamada xabashida itoobiya ee duulaanka shareeca ladirirka ku joogo qaar ka mida degmooyinka gobolka baay iyagoo kaashanaya maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah bulshadana ku hogaaminayo wararka laga soo calaamadeynayo degmada qansax dheere ee gobolka baay oo ka mid a goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida itoobiya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay xabashidu ay dad shacab ah ka qafaasheen degmadaas howlgalkan raafka ah ee ciidamada itoobiya ay ka sameeyeen degmada qansax dheere waxay ku dhibaateeyeen dad beeraleya kuwaasoo ay u geysteen dhibaatooyin kala duwan oo isugu jiray jirdil xabsi iyo dhibaatooyin kale siday xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay wararka ayaana intaasi ku darayeen dadka shacabkaa weli ay ku jiraan gacanta ciidamada xabishida itoobiya ehelada dadka ay qafaasheen ciidamada xabishida itoobiya ayaa walwal iyo walaac ay ku abuurtay dhacdadan xanuunka badan iyagoona sheegay in dadka la qafaasho ay yihiin dad shacab ah oo aan waxba galabsan inta badan deegaanada ay kaga sugan yihiin ciidamada xabashida soomaaliya waxaa ka dhaca tacadiye iyo dhibaatooyin ay xabashida kula kacayaan dadka deegaanadaas deggan ee shacabka ah waxaana xusid mudan in maleeshiyaadka kooxda riddada ay qeyb weyn ka qaadanayaan dhibaatooyinkaas loo geysanaya dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan mahadsanid abuxasaan tartan aqooneed dhiiragelin ah ayaa loo qabtay ardayda machadka qurduba faraciisa deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan casaam carafaad ayaa warbixintan inooga diyaariyey tartankan oo iskugu jiray aqoon kororsi iyo mid dhiiragelin ah waxa uu guddiga ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay ardayda macadka qurdube ee faraciisa deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan tartankan ayaa dhex maray laba majmuucoo kale ah abubakar sadiiq oo ah ardayda ragga ee macadka qurduba ee deegaanka show iyo majmuucada caaisha bintu abibakar sadiiq oo iyagoona ah gabdhaha macadka waxaana majmuuco weliba la weydiiyey sideed su-aalood su-aasha koowaad waa maa huwa tawxiid maa huwa tawxiid insha allahu tacaala daqiiqadahna way bilaabatay magacayga waa maxamed amiin sheekh majmuucadan kasocdan waa majmuucata abubakar su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo huwa ifraad اllahi bاlcibaadaةi bima ykhtasu bihi min الrububiyaةi wاluluhiya واlasmaaءi wالصifaat waayaha jawaabtaasi sax miya mase waa khalad guddigaan ku wareejinaya insha allahu tacaala bismi illaahi raxmaan raxiim su-aasha la weydiiyey majmuucat abubakar sidiiq waa jawaab sax ah allahu akbar allahu akbar su-aasha labaad waa isla maadada tawxiid waxaan iskala insha allahu tacaala majmuucatu caaishatu bintu abibakr su-aasha waxay leedahay maa huwa shirku bismillaah magacaygu waa faadumo axmed cusmaan waxaana ka waxaana u tartamaya majmuucada caaishat bintu abibakar su-aashaas jawaabteeda haddaa isku dayo hashirku waa an tajcali lilaahi niddan wa huwa khalaqaka majmuucatu caaishata bintu abubakr sidiiq su-aasha la weydiiyey oo ku saabsaneed maa huwa shirk jawaabta ay ka bixiyeen waa jawaab sax ah majmuucata abubakr sidiiq sideed su-aala la weydiiyey sideedii su-aal waxay ka jawaabtay toddoba su-aal toddoba su-aal ayay ka jawaabtay marka toddobo haddii laba lagu dhufto waxay keeneen afar iyo toban dhanka faa'iidaysigana waxba ma faa'iidaysanin majmuucatu caaisha ayagana sideed su-aal ayaa la weydiiyey sideedii su-aal hal su-aal ayaa hareer martay toddoba su-aal ayay ka jawaabeen marka toddoba labada darajo laga helaayo haddii laisku dhufto waxay noqonaysaa afar iyo toban iyo hal su-aal oo wiilisha soo hareer martay ay ka faa'iidaysanoo hal darajo ay ku heleen marka halkii afar iyo tobankii halka loogu daro waxay noqonaysaa shan iyo toban darajo ayay gabdhaha heleen insha allahu tacaala sidaas darteeda marka ugu dambayntii waxay guusha raacday majmuucada caaisha bintu abibakar sadiiq oo ah gabdhaha macadka qurduba faraciisa deegaanka show waxayna idaacadda islaamiga andalus makarafoonka la dhex qaaday labada majmuuco ee tartamayey bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu oo ah anzal axmed cismaan wallaahi maanta shucuurkatayna aad iyo aad oo faraxsannahay maanta tartanka si fiican oo noogu dhacay waana guulaysanay dadaal badanaa dadaalnay macallimiinteennay aan ka dambaysay ilaah khayr ha siiyo ilaah ka waalmariyo macallimiinteena aan ka dambaysay guushaan bismillaah tartanka si fiican ayaa u dhacay maasha allah waa sideed su-aal iyo sideed su-aal ayaan kala weydiiyey koox walba hal su-aal ayaa ka fakatay anagana faa'iido ayaa gabna faa'iido ay naga heleen nin walba tudo ay ka jawaabi calaa qof toban iyo afar toban iyo afar hal dhib aynu ka heli toban iyo shan ay- ayay keeneen ayna toban iyo afar ayay keeneen magacii waa macalin mar maasha allah aad baan ugu faraxsanahay ee, barnaamijkan aadkana yacni meeshii diinta ilaahay lagu muujinayana waa aad u fiican tahay yacni qalbigeeda aad u taabta waaye aad baan ugu faraxsanahay tartankan ayaa qayb ka howlaha dhiirigelinta ardayda macaahidda iyo iskuullada ku yaala wilaayada hiiraan u qabteen guddi ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo kormeer ku maraya goobaha waxbarashada ee wilaayada hiiraan mahadsanid cazaam ugu dambeyntii guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tagay goobaha waxbarashada ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixin arrimahaasi ku aadan inoo hayaa waxaa magaalada jilib maalmihii lasoo dhaafay si toos ah kaga socotay kormeer lagu marayo goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada taasoo loogu kuurgalayo xaaladda waxbarasho dhanka kalena lagu ogaanayo qaabka ay u socoto waxbarashada iyo mustabaha ardayda dhigata goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada guddigaha ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa goobaha waxbarasho ay tageen waxaa ka mid ah mu'asasada alxigma iyagoona kulan la qaatay maamulka iyo macalimiinta mu'asasada sidoo kalena wakhti la qaatay ardayda mu'asasada xilli ay socotay daraasada waxbarasho alxigmo oo magaalada jilib ka furan muddo sannad ah ayaa waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada waxaa dhanka kale ardaydu ay ku bartaan luuqadaha carabiga ingiliishka iyo xirfadaha kale ee gacanta sida uu sharaxayo maamulaha mu'asasada maktabka tarbiya watacliim uuna soo booqday mu'asasada alxigma uu soo booqday mu'asasada kolley waxay ka kooban tahay qismu alqur'aan wa qismu sixa wa qismu alxanaa wa qismu alkhiyaad wa qismu alxaasuub waxaa kaloo lagu bartaa qur'aanka qur'aan ilaa iyo shanta maalmood wey waxaasna ka kooban yahay afar fasal khamiista iyo jimcahana waxaa lagu qaataa madrasada qismiga ingiliish xisaabti soomaali iyo luga alcarabiya intaasna waa lagu qaataa jimcaha iyo khamiista qaar ka mid ah ardayda dhigta qaybaha kala duwan ee mu'asasada alxigma ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ee landalus waxayna ka warbixiyeen waxyaabaha ay ku bartaan mu'asasada alxigma waxaa ahay muscab salewaan mahad oo aan dhigta mas- alxigma oo qaybta sharqaan taliska waxaan tala baatayaasha sida oo daraca gacanbaalayaasha maxaan rajaynaynaa ina oo aan dadka inaan wax sii barna anigana anoo dhigta mu'asasa alxikma oo aqa ka dhig- dhigta qaybta harqaanka ah muddo saddex bilood ayaan dhiganayay hadda si fiican baan u soo fahmayaa alxamdulilaah waan la qabsaday macalinka hadda mariya marka hore wii calaamadayn jiray hadda anigaa jarta si wacan baan u tashaa saddex biloodaan dhiganaynaa ja- waxaan tulaynaa hadda dharkii saakadii alxamdulilah waxaan faa'iidaysanaynaa sidii dharka la tulaayay waxaan dhigtaa alxigmo gaar ahaan qaybta cilaansaarka Een, waxaan wax ka bartaa maasada alxigmo waxaan dhigtaa qaybta cal- cilaansaarka si fiican wax u baranay waxaan ka tirsanahay qaybta cilaansaarka maasha allah si qurux badan aan wax u bartay waxaan rajaynaynaa si qurux badan inaan bulshadeena u anfacno waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana watacaala marka xigtana maclimadeena sida quruxda badan wax noo bartay muasasada alxikma waxaan ka dhiganaa sanaan hadda waxaan ka bartaa caafimaadka oo aynu bilownay saddex bilood ka hor waxyaabo badan ayaanu ku qaadanay oo caafimaadka ka mid ah waxyaabaha aynu ku barnay waxaa ka mid ah fast aidka ama gargaarka degdega ah ama iscaafaat alawliya waxaa ka mid ah waxyaabaha aan qaadanay marka ee waxa la yidhahdo nasiif dam waxyaabaha laisaga gargaaro ayaa ka mid ah oo afka soomaaliga la yidhahdo dhiigbax haddaba dhiigbax waxaa lagu qeexaa marka uu dhiig fara badan ka baxo wareegga dhiigga waxaana sababa marka ay go-aan ama ay dhaawacmaan saddexda xidid ee kale ah sharayaani oo loo yaqaano halbowle ama artillery wariidi oo loo yaqaano aroore ama vainis shucayri oo loo yaqaano tiftaafyo ama kabilari Gubashada heerka labaad waa gubasho ay maqaarka iyo jirka biyo soo kala dhex galaan. Calaamadaha gubashada heerka labaad kow waa xanuun, labo meesha gubatay ee maqaarka oo yeelata bocolo biyo ku jiraan.
kormeerkan uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ku marayo goobaha waxbarasho ee magaalada jilib ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in uu ka qabsoomo degmooyinka kale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waad mahadsantahay dhuubow guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu